أما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal kolley ficlan risaaladu way iskaba dhammaatee tani waa wixii inoo soo hore maray un khulaasadeediiyo iyadoo qodobaysan oo niqaadsan intaan bilaabin bal safxadii shan iyo kontonka tarjamadii ibnu khuseyma shan iyo kontonka meel ugu dambeyso markii un baaban u baraayo nacuudu billahi min adalaali ahdee walhudaana khad ahaan u qorantay kolley si yar baan kasoo noqonaya kelimadan taxriifkii waa walhawa bay hayde halkaa alhawa ayaa ka dhiganaysa no dee ilaahay waxaan ka magan gelaynaa dalaal iyo hawadanu raacno oo nacuudu billahi min adalaali walhawa lafdigii daalkii halkii wowgii un baa daalka noqday wata safxada ka horeysa afar iyo kontonkii oo tarjamadii bishr bn اlwalid اlkindi walahu hafwat laa tuziilu sidqahu wakhabarahu baan kolley laakiin lafdigu san buu ku saxan yahay markaan eegno si yar sida kuba suganoo macnaha sidqigiisiina hafwadaas bal oo isaga kaba dhacdee xaggii waqfigii ahayd bal masalaة اlwaqfi fi اlqur'an sidqigiisiina ma suulinaysa iyo khayrkii uu lahaa iyo wanaagii uu lahaa iyadna wa khayrahum weeye khabarahuma alkhatima fii nihaayati albaxhi baxhiga dhammaadkiisa iyo nihaayadii akhtimu waxaan kuba khatimayaa bidikri ahami niqaadi alatii waradat fiihi niqaadii ku soo aroortay baxhigan wixii ugu mudnaa ugu ahamsanaa taasoo dee nuqdo nuqdo ama arqaamaysan kow waxa waxyaalihii uu baxhigu ama umuurihii iyo dee qaybihiisii kala dunaa ama dee marka la eego fusushii kala dunaa uu kulansaday ta hore waa aliimaanu bima wasafa allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam in la rumeeyo wixii ilaahay isagu isku sifeeyey dee isaga waxa weeyaan isagu isku sifeeyey la rumeeyo rasuulkiisu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii uu kuba sifeeyey sifaad ahaana iyadana la rumeeyo taasi waa mid tanzihu llahi subxaanahu wa tacaala in ilaahay lagaba nasaho can an yushbiha inuu shabaho shay-un shay min sifaatihi sifaatkiisa ka midi shay-an min sifaati lmakhluuqiin laysa ka midlihi shay markaa shay sifaat lmakhluuqiin kaba mida inuu si un u shabaho bal taasna dee xataa magacan ay ku kulmeenna tashbiih maaha oo dee samci iyo samci iyo basar iyo basar oo makhluuqna leeyahay ilaahay khaaliq ahaana leeyahay laakiin dee way kala duwan yihiin oo waa tasmiye un haddaba shay sifaatkiisa ka mid inu sifaat almakhluuqiin shabo taas rabbi laga nasaho saddex madhabu salafi fi sifaati salafka madhabkoodu xagga sifaatka markay noqoto isbaatuhaa waa in la sugo wa ijraa-uhaa lagu socodsiiyo o lagu dareeriyo calaa dawaahirihaa dawaahirteeda kole daahirku maaha waa wixii dihniga dadka qaarkooduba degdegaye ibnu aadam ama makhluuq lagu yaqaanay kaasi muraad maaha ee dee waxa weeyaan waa ilaahay subxaana wa tacaala sifadan isaga laayiqa u ah jalaalkiisa iyo kamaalkiisa laayiqa u aho waa dee daahirkaa ah in dee lagaba fahmayo laysa ka mitli shay sifo uu leeyahna ay tahay lagu socodsiiyo wanafyu lkayfiyati watashbiih canha laakiin meesha laga saaro kayfiyo la doono in la xadeeyo kayfiye loo yeelo taas ma ogaan karno mana garan karno iyo in iyada waxa weeyaan lagu shabaho sifadan sifadii makhluuq lahaa labadan arrimood oo dee taas iyada la anfiyo meesha laga saaro ama laga dheeraado afar alkalaamu fi sifaati markay noqoto sifaadka waana sifaadkii ilaaha baan kaba hadlaynaaye ka hadalka laga hadlayaa waa kalkalaami fi daat sida ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa ee waa mawsuufkii sifaadka lahaa hadalkii laga hadlayay unbuu laba mid yahay fakamaa ana isbaata daati saa ay u tahay daato ama dee oo ilaahay mawsuufka ah ee sifaadka lahaa sugitaankiisa daatadiisa la sugaya isbaata wujuudin laa isbaata kayfiya arrinku waxa weeye waa daato ama dee waa xaggii jiritaankii iyo sugitaankii la sugayo una maaha in kayfiye loo yeelayo laleeyay kunigii iyo xaqiiqadii baan garanaynaa saasuu yahay taa laleeyahay arrinku maaha daato marka laga hadlayo fakadalika saas oo kalena ihbaatu sifaati waxa ah sifaadka sugitaankiisa oo markan aan leenahay sifaadkaan sugaynaa arrinku waxa weeye fakadalika ihbaatu sifaati ihbaatu wujuudin waa sifo jirta inay tahay oo xaqiiqi oo rabbi ku sifoobay arrinku intaasun weeye ee laa ihbaatu kayfiyatin kayfiya sifadaasi ay leedahay oo inagu aan taxdiidinayno ama aan kayfiyo adigu aan garanayno on gaari karno arrinku ma aha arrinku waxa weeye marka la leeyahy sifadan waan sugaynaa rabbi baan u sugaynaa waa sifo jirta oo xaqiiqiyo uu ku sifoobay inay tahay intaasun weeye ee laakiin kayfiya sugitaankeed maaha kolley hadalkanna waa tii hadalkii dheeraaya uu lahaa khadme uu lahaa say noo taallay khadiib hortiina khadaabi baaba lahaa ayay dee cibaaraadkani ku soo arooreen almubaalagatu fi lisbaati xeeldheeraanta sugitaanka la sugayo sifadii lagu xeeldheeraadaa tufdii ila tashbiih arrinkii takiif baa lagu tashbiih baa adigu meeshii imanayo dee haddii kayfiyaba adu yeeshayna tashbiih bay iman oo waxay ku gaadhsiinaysaa tashbiih bay ku gaadhsiin oo qolooyinkan mushabihada dee mujasimadii iyo kuwaasbi mubaalago iyo xeeldheeraan ay sugitaanka sifadan ay kuba xeeldheeraanayaan baa keentay inay dee bal markaa iyadii suureeyaan ama ay makhluuq wixii kuba shabahaan kama ana almubaalagata fi ltanziihi xeeldheeraanta lagu xeeldheeraado tanziih rabbi laba nasahayo laga nasahayo mushaabahat lmakhluuqiinba lagaba nasahayo taasna haddii halkaa lagu xeeldheeraadana tufdi say u gaadhsiinaysay u keenaysaba ila atacdiili in sifadiiba la inkiro oo meeshii lagaba saaro oo dee taas oo macnuhu waxa weeyaan labadan maslagee iyo labaduba madmuumka ah maslagan aan wadnee salafkee isbaatka iina uu u dhaxeeyo ee labada midna ay ifraad noqon midna tafriid ay noqon wuxuu mid ay tahay dee takyiifkan iyo tashbiihan midna tanzi tacdiilkan ay noqotay ama dee ta'wiili ama dee tacdiil iyo taxriifba ay noqonayso waxaa kollay ay arrintu ka dhacday midna waa isbaatku xeeldheeraanteed baa keentay taas midna tansiihii lagu xeeldheeraanayay ilaahay subxaana wa tacaala nasihitaankiisii baaba keentay sifadii in la inkiro ama la awilo ama la tacdiliyo meeshii lagaba saaro ee madhabkii markaa salafkee isagu toosnaana waa kaa ifraad iyo tafriid uba dhexeeya cibaaradii aynu soo marnay diinullaahi bayna algaali fiihi waaljaafi canhu taasna weeye diintii ilaahay haddaba mubaalagadii isbaatkuna tashbiih bay keenaysaa mubaalagadii tanziihuna tacdiil bay keenaysaa alaxaadiisu athaabitatu axaadiida saxiixa ee sugan adugu axaadiidta inoo sugan hiya iyadu allatii tii weeye yuukhadu biha markay baabka sifaadka noqoto dee axkaamtuna waa saas oo kale waxaan la qaadanaya la ictimaadsan wixii kuba yimi ee sifo ahaana aan sifo u ictiqaadinaynaa ee dariiqan aan la marayna waa axaadiida sugan fain lam yasix alxadiidu xadiisku haddii aanu ansixin oo ay sifaba kuba timaado in haddii xukum kuba yimaadana waa taas oo dee baab ixtiyaad aanu ahayn bas taasaa xukumku ahaaye xadiidkuba haddii aanu sugnayn sifana ay kusoo aroorto sifaadkaa ilaah loo nisbaynaya falaa yucaddu maa halkaas sifo kama qaadanayno uma ictimaadsanayno taa sifanimo uma xujaysanayno markaa umana baahnin inaan nidhaahno dee ciddii awilaysay inay awisho ay tiraa maysan iyo san baa looga jeedaa marka horeba ma sugna markaa xaggii isbaatkiina san baa dee daahirkeedaan ku socodsiinaynaayo waa sifo ilaahay leeyahy inaan taa nidhaahno uma baahninba waayo kol haddaanay noo sugnayn meeshii dee waxay noo yaalaaba ma jirto falaa yucaddu maa warada fiihi ay maa warada fi lxadiidi aladii lam yasixa damiirka fiihi wuxuu ku laamaya u laamaya waa xadiidkan aladii lam yasixa xadiidka aan sugnaan aan ansixin wixii ku soo arooray laguma tirinayo sifatan lilahi sifa ilaah u sugnaatay sabca aliktifaau bilalfaad alatii waradat biha nusuus umuurahani waa umuuro sharaxoodu inoo soo wada horeeyey in lagu kaaftoomo wixii alfaadii nusuustu ay kuba timi fi nafyi walisbaat hadday nafyiga tahay iyo hadday isbaat tahay alfaadan dee ay naska uu kuba yimi ba taa la qabsanayo isbaatna loo qabsanayo nafyigiina loo qabsanayo marka haddii waxa weeyaan lafdigii in siisiintii uu kuba yimi ama nusuustii ay kuba timi in lagu daayo ee in wax lagu sii dardaro arrinku dee meeshii ma taallo oo dee sharciga ama nusuustii wixii inooguba yimi qur-aankii iyo xadiidkii unbaan ku gaabsanaynaa hadday tahay xaalo nafiya hadday xaalo waxa weeye waxa weeyaan markaa isbaatayo xaggii isbaatkii ee markay nusuul axaadiistii saxiixayd nooguba yimi ama ilaahay nusuulkiisa aakhira leylba taas oo kale intii baan kuba gaabsanaye inaan kusii darno yanzilu bidaatihi iyo hadhow halkaa aan sii wadwadno carshigu miyuu ka marhnaanayo mise kama marhnaanayo ma waxba waxyaalahaas oo dhami waa dee wax nusuustii iyada ka ziyaadsan weeyaane naskii baan kuba gaabsanaya si wanaawata aan sooba marnay xaaladii nafyigana haddii laysa ka mithlihi shayun ay noo timiba waxa weeyaan inaan halkaa dee waxyaala alfaada aan nusuustii kuba iman oo nefyiya aan sii wadno dee waxa weeyaan oo kale oo bal umuurihii ay dee laba sii dhex galo ilaahay laysa ka mithli shay ee laakiin jawaaric waxyaala adigu lasii wadwado leya waxaa maha waxaa maha wax maha alfaada aanay inooguba iman naski aanu inooguba iman uma baahnin taasna ee wixii alfaadii nusuusi ay nooguba timi ee nafyigaas iyo isbaatkaasba intii baan ku daynaynaa wax kuma sii dardarayno annadaru fii kulli aayatin aw xadiidin bikhusuusiha waxaana amhilay lahaayeen aynu soo wada maray bal in la eego aayad kasta ama xadiid kastaba khusuuskeed iyo siyaaqu siay kuba timi iyo wamaa yaxufu biha aayadda ama xadiidkaa wixii ku hareeraysan ee min alqaraa-ini jamcu qariinatin weeye qaraa-in allaftiyati laftigo lafdiganba dee waxyaalo na tusayo oo lafdigan aan kaba qaadanayno loo daliishanayo macnihii loo jeeday iyo walxaliyati adigu waa siyaaqan wixii lagaba fahmaye loo daliishanayay wixii maqsuudkan loogaba jeeday umuuraha caynkaasa uun in la eego la hubsado macnuhuna waa halkaynu soo marray awqaadda qaarkeed bay cibaaradan soo arooreysaa meel iyadoo sifo ah laakiin meel kale ay ku imanaysaa iyadoon sifo tilmaamahayn sidii halkii waxa weeyaan walilaahi almashriqu walmaqribu fa inamaa tuwalluu fasama wajhullaahi oo kale alwajhu waa sifay ilaahay subxaana wa tacaala u sugnaatay oo dee nusuustii kale ay noogu sugan laakiin siyaaqa aayaddu waa taa shaafici iyo mujaahidiin ay ku fasireen qiblo oo dee siyaaqii aayaddaa wuxuu keenayay inaanay dee sifa imika halkan looga jeedin haddaba yaan kelimadii marka la arko ama cibaaradii marka la arko haddii meel dee aan taas laga dhigin wax mubtarida meel kastaba oo kii naafiga ahaana markuu arko iyadoon macnihii keenahayn oo halkan aan sifo noqon buu odhanaya waa ta aan halkan sifo keenina meeshii ay kusoo aroortayba ama wixii lamid ahaaba waan awilaya sifo ma keenayso kii musbitkaana waxaa la arkaa isaguna meeshii sidaa dee ibnu khuseymiya baan kaba soo naqlinay inuu markii halkan sifanimo u timi meel kastay kusoo aroortaba uu sifo kaba dhigay iyadoon meelaha qaarkood keenahayn halkaasaa khalalabadii dhinacba kaba imanaya ee muhimku in la eego bal maxay tahay iyo sifo ma tahay mise ma halkan miyay macno kaloo qaraa-intu ina tusaysa ama adiladu ina tusaysa oo ka duwan oon sifanimadii ahayn halkan ay ku leedahay mise kuma laha taa in la eegoo la hubsado atawiilu macnahu ta'wiilku markay noqoto macnihiisu fi lqur'aani alkariim maa ta'wiilu ilayhi xaqiiqat lmr oo dee walamaa yaatihim ta'wiiluhu iyo alfaadaha ta'wiilo qur-aanka u yimi ujeedadu waa shaygan xaqiiqadiisu waxaan ay kuba dambaynaysay noqonaysa iyo shayga xaqiiqadiisa weeye taasi waa macaanida uu qur-aanka u yimaado lafdiga taawiil wayudlaqu waxaa kaloo ataawiil lagu idlaaqa bimacna tafsiir oo ataawiil isagoo lamida tafsiir baa isagana badan wahuwa algaalibu cala isilaaxi lmufasiriin markay mufasiriinta ama ahla taawiil iyaga la leeyahay ahla taawiil bilqur'aan macnaa maaha dadkii qur-aanka awiilayay waa ahla tafsiir bay taa tahay ama ta'wiil aayati kadaasa uu markaa ibnu jariir iyo uu isticmaalo macnaa tafsiir buu markaasna macnahaasi yahay oo cinda almufasiriin waxa istilaaxooda u qaalibka ataawiil hadday isticmaalayaan waa atafsiir macnaha tafsiir ee qur-aankana markii lafdigani uu kuba yimaado waa maa yaulu ilayhi ama dee waxa weeyaan ama maa tauulu ilayhi xaqiiqat lamri arrinkan waxay xaqiiqadiisu ayuu malso saacaddii laga warramay iyo qiyaamada waxa kuba sugan iyo waa shayga naftiisa waa waxaan laynoogaba warramayo dee wuquuciisa iyo waxa uu noqonayo weeye taas buu noqon wa huwa waa macnihii saddexaad ta'wiilku fi istilaaxi lusuuliyiina usuuliyiinta marka la eego istilaaxooda sarfu lafdi lafdigoo la sarfiyaa la yidhaha can daahirihi daahirkiisii almutabaadiri minhu kaba degdegaya waa sarfu markaa waa dee lafdii laba macno leh oo macno kaa daahirkee markaaba laga fahmayo yahay macnana macno marjuuxa yahay markaa macni marjuuxaayoo lagu xambaaro laakiin ilaa muxtamilin marjuuxin wuxuu ixtimaalaya lafdigan oo marjuuxoo laga raajaxayay laakiin ma lidaliilin in haddii kale lacib iyo ciyaar buu noqon daliil meesha yimi oo macnihii marjuuxa ka dhigay macnaha maanta raajixa ah macnihii markii hore raajixa ee daahirkaana ka dhigay inaan kii loo jeeday aanu ahayn taas baa iyaga agtooda taawiilkuyo dee qaybana u kala baxayo waa taa maba gaar baynu usoo aragnay umuurahan lam yaqul axadu min aلصaxaabati walaa axadu min aلtaabiciina bishayi min ata'wiili fi صifaat lam yaqul muu ku qowlin axadun axad min aلصaxaabati asxaabta kaba mid ah walaa axadun axad min aلtaabiciina taabiciinta ka midi bishayin shay min ata'wiili ah isagu ta'wiilkan ama aha tafsiir iyo umuuraha fi صifaati اlwaarida fi lkitaabi wasuna sifaatkan qur'aanka iyo xadiidka ku soo arooray in la awilo macno kale la yidhaah waa lagu xambaaraya taa axad saxaabada ka mida iyo axad taabiciinta ka mid oo ku qowlay oo inoo sugani ma jirto de laakiin dee waa taa bacd alaima waxyaale laga soo naqliye waa taabiciintii markii lasoo dhaafayo waa taa aan soo aragnay mabxadkii dee aynoo horeeyey duhuuru ta'wiili fi sifaati xagga markay noqoto sifaatka awilitaankan la awilay duhuurka ay muuqatay ee taasi ay noqotay dee wax shaa'ic oo bal matalan dadka qaar ay laba yimaadaan kaana bacda alquruuni almufadala quruuntii mufadalada ahayd dabadeed buu ahaayo macnaa bal dee midho dhawaataa aynu waxyaalo soo naqlinay ta'wiil la odhan karaba oo bacda taabiciin kaba yimi oo bacd ala'ima loo nisbeeyo bal taa kalaamkeedu waa inoo horeeyey wax daahirana may hayne laakiin inuu soo shaac baxo oo uu muuqdo oo dee arrinkan ay noqoto masark la maro oo dad ay yaqaanaan oo lagu og yahay ama ay laba yimaadaani wuxua quruuntii mufadaladahay dabadeed buu arrinkaasi shaa'ic noqdo xataa qudamaa alashaacira ashaacirada qudamadoodii may dee tani wax matalan iyaga sifaatkan khabariga lagaba cabiro may awilahayn waana tii aan sooba aragnay nuquushii xaggaa kuba tacalluqsanayd iyo wa fii bii'ati lmutakalimiina qolooyinka mutakalimiinta bii'adoodii baana ta'wiilku uu kaba soo baxay madhab salafi aslamu waaclamu axkam madhabka salafku isagaana badbaado badan isagaana cilmi badan isagaana halkan dee ka sugan oo dee ah ka axkamka ah wاlqowl bأna madhab الsalafi aslamu wamadhab alkhalafi aclamu in lagu qowlo madhabkii salafka isagaa badbaadadii ay kuba sugan tahay oo dee inay waxaa lagaga badbaadayaa waxaan loo jeedin oo macno muraada aan ahayn tilaa kan baa loo jeedaa wamadhab alkhalafi aclam laakiin madhabka khalafka ka cilmi badan oo marka la eego umuuraha ula soo baxay iyo nadarka taas iyo diqada iyo isaga xaggaa ugaga horeeya qowl mutanaaqad oo kan aslamkaee badbaadadu ay ku sugan tahay ayaa dee waxaa keenay waa cilmi buu ku salaysan yahay un weeye laakiin hadduu kani kii cilmiga badnaaye waxay ahayd inay dee aslamnimaduna isaga laasimto wax la kala goyn karo qolobo daraf la siin karo arrinku ma aha waxaan aslamkii waxaa keenay inuu aslam yahay likownihi mabniyan calaa cilmi saxiix hadduu aclam markaa yahayna waxay taasi keenaysa in an yakuuna huwa alaslam marka in labadoodiisan loo kala qaadaa dee waa qowl musanaaqid oo sharxeedna waa inoo horeeyey alcismatu laa takunu liaxadin bacda nabiyi sala allahu alayh wasalam cismadu uma sugna axad rasuulkii ilaahay dabadi ah walaysa axadu min alculamaai ma aha axad culimada ka mida almujtahidiina mujtahidiintii macsuuman saxaabadii iyo intii ka dambaysayba cismada ambiyadii unbaale markaa axad a'imadii kaba mida culimadii kaba mida saxaabadii kaba mid oo la yidhaaho macsuum weeyaan iyada taasi uma sugnaaninoo saa daraaddeed ruuxu dee sawaabkii isagoo u qastayuu kolkol gees mari karaa khada' baa ka dhacaya fa kullu axadin markaa axad kasta oo dadkaas kaba mida culimadii yu'khadu min qowlihi qowlkiisa waa la qaadano ujeeddadu qowlkiisii dee daliilkii waafaqay waa kaa la qaadanayo waa la raaci wa yuraddu waana la celin hadduu daliilkii khilaafo ilaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam oo wixii afkiisa ka soo baxaaba xaq ahaa mooye siuu yidhi oo cabdillaahi bni camri ku yidhi qor fa innii laa aqulu ilaa xaqan oo dee ilahay baa yidhi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa amaa dadka kale dee waxa weeyaan waxaanay uba qasin oo khada'a ayaa kaba dhacaya sidaa daraaddeed khada'ii waa lagu celinaya lagumana raacayo khamse cashar cadamu itibaaci alculamaai culimadii inaan lagu raacin fiima badara minhum wixii kaba dhacay min alakhdaai akhdaa ama zallaada ha noqoto akhdaadan baabkan aan ku jirnaba ee baabkii muctaqadka haba noqoto akhdaadii kale axkaamta ahayd ee dee masaa-ishii kale fiqiga ahayd iyo furuucdii iyo umuuraha kale ay kuba ijtihaadeen arrinku haddii dee uu khilaafsan yahay nas uu khilaafo qur-aankii ama xadiidkii ama dee ijmaacii oo kale oo arrinku uu khilaafo taa laguma raacayo fiima wal dee taqliid ahaan iyo waayo arrinkani waa khada dee markaas wax la ictimaadsanaya maaha fiima badara minhum min alakhdan liannahu laa qowla liaxadin uma sugnaanin qowl axad dadka kaba mida kaa-inan mankaan maca qowli illaahi wa qowli rasuulihi sala allahu calayh wasalam haddii qowlkii ilaahay halkan uu joogo ama qowlkii rasuulku ruuxan kalena ijtihaadahaan isagoon kuba talagelin uu khilaafo dee qowlkoodu wuxuu noqonayaa qowlka zallada ama khada'a lagu tirinayo saas daraaddeed waa laga tegayaa axad qowlkiisii qowlkii ilaahay lasoo baaldhigayo laleeyahay markaas saasun isagoo kuwan khilaafsan la raacaya ma jirto alcadlu fi lxukmi calaa saaxibiha bal khada'i yaan la raacin axadna macsuum ma aha arrintuna isma laazimayaan asal ahaan khada iyo ismi isma laazimayaanoo ruuxa khada waa ka dhacayaa isagoo ajri xataa helaya ajrigii ijtihaadka sidee aynu horena usoo marnay axaadiisna aynooguba timid dee qowlka ahlu sunnuuna uu yahay oo macnaa isma laazimayaan khada iyo ismi kol haddii uu khada'ay ruuxani waa dambaabsanya meeshii ma taalo isagoo ismigii uu ka yahay mid aan isagii dee mudan ahayn uu yahay bal uu ajrigii ijtihaadka mudanayo ayuu qowlkana khada aan la raacin noqonaya qowlkana aanu khada la raacin marka arinku hor hadduu taa yahay yaan dee say ama raafida oo kale ay bal matalan cismadii ay kaba dhigeen dee dad saa ama ay tiriyaan ay cismo uba sugeen oo kale kuwo kale ay kaba dhigeen khada-a dee si khawaarij iyo dawaa'if kale ruuxan kale haddii khada ka dhaco ruuxaa dambaabsan inuu yahay arrintu labadaa midna ma aha wixii khada ahaana laguma raacayo waa bashar aan cisma usugnaanin oo yaan la doondoonin oo lays odhan si hebel waxaasi ugaba dhaceen arrinku waa bashar oo khada waa ka dhacaya khada iisiina matalan wuxuu noqonayaa unkaas dee isaga haddii ijtihaad ahaa xaqdoon ahaa marka horena asaaskii uu kaba dhaqaaqaya asaaska uu qur-aanka iyo xadiidka wax kastaba kaba horreysiinayo dee ijmaacii ummadda iyo uu yahay oo asaaskiisi onu dariiq kale iyo masla kale oo khilaafsan oo naskii uu arkaya uu isagu ka tegayo dee wax kaleo uu dhigtay iyo dariiq kale iyo masla kaleu maray aan arrintuna aanay ahayn dee khadaisu waa kaa macfiga dee lamana fil la dhigan meeshana lama soo dhiganayo ruux aan weligiiba khada ka dhicin ama wuxuu leeyooda yimaadaaba ay wada toosan tahay on rasuulka ilaahi ambiyadii ahayn haddaba kolle day arrintu taa tahay alcadlu fi lxukmi calaa saaxibiha shaygan khadaa ma ah khadaadan ciddii ay kaba dhacday waa shaygaa dee iska muctaadka waa dhacayaaye marka isagii wax laga sheegaya ama la xukumayo waa in cadaalo lala yimaado oo waltimaasu lcudri lahu waana dee halkii imaka inoogu dambeysayba qeybtii ugu dambeysay risaalada wey loo doon doono bal cudurdaar isagii loo cudurdaaro waxaan kaba dhacay saa daraaddeed iyadoon lagu raacayn waa labada arrimood ee lala wada imanayo laguma raacayo sheegiyo dee naskii iyo d shareecadii baa raacitaankii leh haddana isagii falaa yushanacu calayhi laguma tashniicinayo laguma dacniayo laguma ceebeynayo min ajriha akhdaada ama khada-a isaga kaba dhacay daraaddeed walaa turaddu lamana celinayo baqiyatu aqwaalihi aqwaashiisii kale toosnayd inteedii kale ama looma celinayo bisababiha khad anaa ka dhacay wixiisi o dhan baan isla wada daadino kutubtiisii aan ka tagno aathaartiisi iyo fataawihiisii iyada taa lama odhanayo macrifatu fadlihim wa maqaadirihim dadka culimada in la garto fadliga ay leeyihin iyo maqaadirtoodii iyo martabado maraatibtoodii iyo wa nusxim lilahi wa rasuulih nasiixadii ilahi iyo rasuulkiisii ay u naseexaynayeen wa tafaaniihim fii khidmati diini iyo sayde intii karaankooda ahayd iyo wax alla wixii u suurtogelaysay iyo marka waa badlu anfusihim iyo dee wixii ay lahaayeen oo dhanba diinta adeegeedii ay uguba bixiyeen iyo waijtihaadihim marka wa macrifatu ijtihaadihim fii dalabi alxaq almujtahidu taaratan yusiibu ruuxa mujtahidkii kol waa asiibaa sidii dee markaa xukumkii ilaah baabu asiibaya wa taaratan yukhdiu kolna uu gafaya faida ijtahada wa asaaba hadduu ijtihaado markaa haddana xaqii ama sawaabkii waafaqo falahu ajraani ajrigii ijtihaadkii ajrigii isaabada ayaa usugnaaday waida ijtahada hadduu ruuxii mujtahidka ijtihaado wa akhda ada waa ruuxii ijtihaad u ehelkaa ruuxaan ijtihaad u ehelahayn ijtihaad mooye alla wixiis waa khada-un xataa ha waafaqo dee sidii toosnayd waida ijtahada wa akhda uu gafo falahu ajrun ajri baa usugnaaday cala ijtihaadi ijtihaadkan buu ajri ku mudanayaa maha khada ayuu ajri ku leeyay waa dadaalkan iyo wixii karaankiisahayd inuu laba yimuu ijtihaaday wa khada'uhu makfurun lahu khada'iisaasna mid loo dhaafayo waayda xadiidkii saxiixayn waxa weeyaan taas cabdillahi bni camrin xadiidkiisi adigoo xadiidkaas baaba dee taa ahaa wa khada'uhu makfurun lahu waa xadiidka adigu saxiixinayda ijtihaad markaa dee alxaakimu taa xadiidkii almujtahidu fii dalabi alxaqi ruuxan isagu mujtahidkee xaqa doonitaankiisii isagu ku ijtihaadayay qaradkiisuna xaqdoon uu ahaa usuushaa saxiixaad aana kaba dhaqaaqayay yukfaru lahu waa loo dhaafayaa khada-uhu khada-iisaas sawaaun waado dee taas xadiidkaasi ay noo caddaynayo saxiixayn sawaaun kana dalika fi lmasaa'il alkhabariya aw alcamaliya ama arrinta masaa-ishan cilmiga ama khabariga haba noqoto iyo baabkan aan kuba jirno ama dee masaa-ishii kale camaliga ahayd haba noqoto sida furuucdii fiqiga ahayd oo kale waa hadal ibnu taymiya leeyahay oo jaanibka ku tacalluqsanna haamishku idinku qorayo idinkaa eegan alqadxu fi lculamaa'i qadxiga culimada la qadxiyo ee la dacniyo la ceebeeyo iyo wdacnu fiihim dacninta la dacnaye la durayaa sabiilun waa dariiq min subli ahli zayqi dadkaa leexsan qalloocan markaa zayqa iyo dee ahla zayq dariiqooda iyo duruqdooda kaba midaya wadalaali dadka ahla dalaalkaa dalika sababtuna waxa weeye ana adacna dacninta fiihim iyaga la dacnaya laysa dacna fii dawaati maha shaksigoodoo la dacnaya waxaan ceebo intan iyo wax ka sheegan iyo dacnigu u imanaya isaga daatadiisa maaha shaksiga maaha shaksiyadiisa in wainamaa huwa dacnu fi diini daata waa cilmigan uu xambaarsan yahay iyo diintan uu xambaarsan yahay dacnin la durayo ee marka isagii la dacnayaye wixii uu athaar lahaa iyo aqwaashiisi iyo fataawihiisi iyo cilmigiisi iyo wixii oo dhanba faraa laga wada qaado shareecadii uu xambaarsanaayo ee uu ku ijtihaado waktigiisii oo dhanba kuba bixiye waxaani akhdaada ka dhacday marka loo eego waxa kale sawaabkiisa aan wax dee isbaal la isbaaldhigi karaba aanay ahayn ti oo laga wada tegaya noqonaysaa la dacnayo idhum xamalato waayo waa xamaladii sharcigo asal ahaan dee imaka hadday shuhuuddii sharciga yihiin ninka shaahidkaee markhaatiga kaleba marka wax laga sheegay la jaraaxeeyo arrintu waxa weeye shahaadadiisi yaan la aqbalin oo waxaa la jaraaxaynaya waa shahaadadii xambarsaa markhaati ma gala la odhanaya markaa halkaasay ku baaba-aysaa xujadaas iyagii marka la dacniyana sharciga ay xambaarsanaayeen ay dadka ugu yeedhayeen ay dadka nashrinayeen ay faafinayeen waqtigoodina ay kuba bixiyeen tii baa arrintan ay kuba imanaysaa tashniican iyo dacnigan hada aakhiru maa yasara allahu lii jamcahu wanaqlahu وأsأل الله العلي القدير أن يتقبله مني ويجعله خالصا لوجهه ويتجاوز عما بدر من الهفوات والزلات وأن يجزي خيرا كل من ساعدني في طباعته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولوالدي ولكل من علمني حرفا أو أفادني لفظة ولجميع علماء المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كتبه فإذا يروى هكا كتب وحى ابن حجر حفظ حجر يدي صاحب الاستيعاب هرتي ابن عبد البر يا سوى نقليان ruuxii ugu horeeyey hadal uu dhameeyey dabadeed wakatabahu qore ama wakatabahu fulan ibn fulan inuu ahaa sayid اlmuslimiin waa siduu cumar kaba cabiri jiray waa ubay ibnu kacab oo awalu man kataba lirasuuli llahi salى اllahu alيه waslm xagga awaaisha ahaa ayay kusoo daraan dee waaqidya bay kaba soo naqliyaan inuu ahaa awalu man kataba fi akhiri maktubi wakatabahu fulan waa ubay ibnu kacab cumar baa ka caabiri jiray saa dee tirjamadiisa ku sugan isaabiya keyrkeedba sayid almuslimiin oo cibaaradan katabahu bal risaalad kale way noo dhamaato tacliiq ma lihi waa adigu iska laga yaabaa waa juhd lmuqil on